badan ee guddiga ammaanka koonfur galbeed soomaaliya uu horkacayo wasiirka maaliyadda maamul koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyu ah guddiga ammaanka koonfur galbeed waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqii ku aadan sidii ay ku sugi lahayn ammaanka magaalada baydhabo iyadoo hore iyo mar hore ee ka shaqeeyeen deegaanada hoosmaada magaalada baydhabo ay ka qaadeen isbaarooyinkii oo loo dhigayay ee baawuraha soo gala magaalada baydhabo ama ka baxa guddiga ammaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay sameeyeen boorar ay ku qoran yihiin in in la dhigi karin baabuurka meelaha dadka ku caawiyaan ama meelaha ganacsiga iyo waxay howlgalo ka wadaan magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadaha ay howlgalo ka wadaan si ay xaqiijiyaan ammaanka magaalada baydhabo marka awaamiirta maanta la soo saaray ma waxay ku qotontaa keliya in wadooyinka aanan la dhigi karin gaadiidka yaryar may kolay awaamiirta dhowr qodob ayay ahayd tan ugu horeysay waxay in ay boor ay sameeyaan wadooyinka meesha dadka ay ka beri ay ku beran yihiin inay baawur la dhigi karin sida wadooyinka talagooya ee magaalada baydhabo dhexdooda ee afarigeedka meel meesha la yidhaahdo ee goobi ee qaraxa ka dhaceen iyo xarumaha ganacsiga in baawur la dhigi karin iyo in in meesha buuqa casaradii heshaayga lagu hawo in loo dhigi karin baabuurta sidoo kale xaafadahan howlgalay ka wadaan guri kasta tirkoob ayaa ka socda xarun xarun xaafad xaafad iyo laisku xiray sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka magaalada baydhabo guddiyada waxay galayeen xaafadaha magaalada baydhabo guri ayay u galeen guri kasta tirkoob ayaa laga sameeyey ciddi degan ciddi ka baxaysa iyo soo galaysa guriga